waaad dhexdhegaysta waa bogii labaad casharada sideedaad ahna bogii lix iyo tobnaad gabayada ugu soo horeeya ee aan rabo inaan halka ku duubay silsilada ah waxaa ka koowaad noqonaya xigmad laawi wuxuu la socdaa labada hore ee boga cashradan bogeeda hore ku duuban waqooyi wixii ka dhacay buu ka hadlayaa sagaal iyo tobankii bishii tobnaad siddeetan iyo sideedkiibu soo baxay wuxuu yidhi hadduu kugu xumaadiyo hadduu ku xaragaysiiyo xilligii walbaba deeqdii baa lagu xasuustaaye xagaagaani soomaali waa waxbad dhunkaaleed xan maqariye waa kii degtada ugu xaraaraa xakaarkiiyo dhibkiisii badnaa lagu xajiimo xoogsatiya dadweyneba ku noqoy xaalad gooni yahay xigaalkiiyo dadkii wada dhashaan laysku xaasiday xubbigii jacaylkii xornimo xarigga loo gooye xeerarkii islaamkiiyo lalumi xaqi iyo iimaani xabadihii sokeeyi iyo shidiya weerar lagu xiiqiye qallintaan xurmayn jiray barbaa xuurta loo waraya xaasaskiiyo carruurihii ku bixi xaraka duulaani rag siyaasad xeesheed watoon qaran baxaalaynin ayaa gobollo xoolihiiyo dad tiray xamar ka waaweyne xarshin iyo qaxootaa ku nool xabashi uurkeede nimankii xaggaa iyo u kacay xeebihii carabta lacagtay ka soo xoogsadeen nuurkii xarameynka si uu sharafka xaaska iyo ilmaha ugu xanaaneeyo guryihii xariirtiiya la dhigay ruufafka xidaysan xeryo geel ayaa loo rogo madaha xayndaab xaafado sokeeyana sidaa looma xaasidee hitler suu yuhuud ugu xukumay wadar in loo xaaqo bahdaa inaad xasuuqdaa hadday xeelad kuu noqotay xigmad laawe noloshaadu waa uf iyo xaaraan jir xanuunsadaa dhiigga wuu xadan xateeyaay xudumo isku yaallaa marbay nolosha xeershaani naxariista kaa xidhan qalbiga xoodan kari waayey xunsho iyo tukaa kaa mudnaa xeerka aadmige xajar iyo inaad tahay bidaan cidina xaalaynin oo ayan islaamnima ku xulin xaadda iyo laabta adoo xoog isbiday oo rag kale xinife kuu geysi xabaal qode inaad hooyadaa xarig ku biilqoosho iska daa xiniiyaha rag iyo xaawaley dumare baayeer xaraani riyana kuma xusuusteene xagaayadii iyo roob waa ka magac xiin guyo da-ay xubin baa midina lagu jaraa xagaladii geele xogtii lagu qoraabay dhacdana ku xafidaa meel rabbaa kaa xayuubshee markii sharafku kaa caydnay xumaan iyo si aad eed bulsheed xaynka ugu qaadid amaad dhiig dadoo kaa xariman tuurta ku xambaartid adigoon xisaabtamin markaad xaraf ka soo duushay xinjir daadan layd baa waqtigu kuugu xidhay geede wax kaloo ujeeddada xustaa soo maxay noqon xubnihii khiyaamada bartaa xanaf ma waayaane bilaawaha xajiintale waxaa duunka ugu xaaqday xasilooni iyo yaan la helin horumar xeeshiisa xishoodkiiyo dareenkaa nafluhu ku xaragoodaay xiisuhuna waxay kaa dhayaan boog xanuun badani xiriirkii nabdeed iyo haddaad xarig ilaah goysay ood xiratay shaarkaan cadliga lagu xurmaynaynin cara ee bahay xaabsataya ku xukunnow ciilka xiddigaagii guushuna carshiga kama xalaaloogin xiddigaagii guushuna carshiga kama xalaaloogin xigmadlaa uu ahaa waxaan la hadlayay nimankii falaalka xun sameeyey ee reerkoodii iyo buulkoodii gubay oo ummadda soomaaliyeed baa bi'iyey oo aan si kayru macquulah ya inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun